You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
madaxweynihii gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar ayaa iscasilay kadib dhowr maalmood oo khilaaf uu kala dhexeeya dowladda federaalka etoobiya taasoo xiisad ka abuurtay gobolka cabdi maxamuud cumar ayaa talada gobolka hayay muddo saddex iyo toban sana saraakiil ka tirsan maamulka ayaa xaqiijiyey iscasilaadda madaxweynaha waxaa xilkaasi haatan loo dhiibay axmed cabdi maxamed oo hore u ahaa wasiirka maaliyadda ee gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya madaxweynaha cusub axmed cabdi maxamed ayaa sheegay isagoo la hadlaya laanta af soomaaliga ee idaacadda b b c da in doorashadiisa loo raacay dastuurka u dhigan dalka etoobiya iyo kan gobolka go-aankana uu gaaray xisbiga dowla deegaanka soomaalida ha xisbiga ayaa go-aamiyey golaha ugu sarreeya ee maaragtay xisbiga oo golaha sare la yidhaahdo ama golaha dhexe walan kolley waxaa jira waddankan etoobiya waa waddan waxa weeye ku dhaqma nidaam federalisma dowlad deegaanka sare waxa weeye xisbi haya ayaa jira xisbiguna waxa weeye xaq wuxuu leeyahay cid alla cid ay doontaan iyagoo raacaya procedurka dastuurka deegaanka uu horeeri maxaan ku dhahdaa xeeriyey inay cid ay doontaan ay doortaan dowladda federaalkuna sharciyan waxa weeye inay maaragtay aqbasho ayuunbaa maxaan ku dhahdaa ay noqon marka ma jiraba horena mayna u dhicin cid maxaan ku dhahdaa dowladda federaalku ay kor ka keento dowladda federaalku mar walba sharciyan dastuurka federaalku wuxuu farayaa dowlad deegaanada cidda ay doortaan dowladda ay dhistaan inay waxa weeye iyagu taageerada looga
iscasilaada madaxweynaha ayaa ka dambeysay khilaaf ballaaran oo soo kala dhex galay dowladda federaalka etoobiya iyo madaxweynaha ismaamulka soomaalida intii uu xilka dalka etoobiya qabtay ra-iisul wasaare abi iyadoo madaxweyne maxamuud cumar la aaminsanaa inuu gacan saar dhowlo lahaa maamulkii hore ee etoobiya khilaafkan u dambeeyey ayaa wuxuu cirkaa isku shareeray kadib markii hadal uu kasoo yeeray ra-iisul wasaaraha cusub lagu sheegay in batroolka laga soo saaro gobolka soomaalida shan boqolkiiba oo keliya la siin doono gobolka madaxweynaha cusub ayaa ah xubin ka tirsan xisbiga talada haya wuxuuna horey usoo noqday duqa magaalada ee qabri daare waxaana uu b b c da u sheegay in saami qaybsiga lagu salayn doono dastuurka iyo shuruucda dalka u dhigan waa waddanka dastuur baa ka jira sharci baa ka jira sharciga iyo dastuurka waddanku waddan hadda waxa weeye abuurmay ma aha waddada uu u jeexo ee dastuuriga ah ee waxa weeye mataqaanaa dowla deegaanada iyo dalka waxa weeye mataqaanaa shuruucaha shuruuco badan baa jira waxa weeye sharcigii guud oo waxa weeye mataqaanaa axdi qarameedkii sagaalka dowlad deegaan ay ku heshiiyeen baa yaalla waxaas insha allah waxay xeeriyaan baa maaragtay annaguna maaragtay aan taageeri doonaa isbeddelka dhinaca hoggaanka ayaa yimid kadib dhowr maalmood oo iska horimaadyo iyo xiisad ka jirtay gobolka ay tiradadihii ku dhinteen
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.